Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dowladiisu ay diyaar u tahay in dalka ay gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah. Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in arrinta doorashada iyo deyn cafinta ay Soomaaliya u leedahay ahmiyad weyn. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka gudbaan isqabqabsi waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in dowladiisa garab ku siiyaan sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah.
dalkii xukunkia la gaarsiinayaa sidee loo gaarsiinayaa hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go-aan gaarisiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa waa saba as mid ka mid a asbaabta go-aanadii xala soo baxay lagu gaaray qodobka labaad dalka dayn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya laga tiraya soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho inay deyn qaada karta kale inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah waxaa afka qalaad lagu yidhaha direct foreign investment inay heli karto dadka soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgashan karaan dadka saaxiibada ee ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgashan karaan waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dal dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oon ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay waa mustaqbalka soo socda sidaas daraaddeed waxay kaliftay iyadana go-aanadii xalay in la qaato waa qodob labaad oo iyadana kalifay xalay go-aanadii la qaatay in maxaanku dhahday la qaato waxaa soo hartay walaalayaal in badan ayaa dalkeennu khalalaase ama crisis ka yimiday dabeecadda cimilada isbedeshay iyo siyaasadda deganayn iyo maxaanku rahday khilaafaadka iyo colaadaha ayaa dadkeenna waxay ku sababeen in ay barakacayaalla noqdaan mar walbana gacantay u hoorsan tahay oo gargaar bini aadamnimo ay u baahan yihiin dalkeenna waxaan rabnaa inay ka guuraan gargaarka bini aadamnimo dadka soomaaliyeed oo dhanmay u taallaa maadaama aan rabno dadka in loo celiyo taladii ay ka hadlaan dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray nidaamyadii hore odayaa dad magacaabaan ka nimiday adeer adeer adeer adeer hebel la yiraahdo konton qofoodaa wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay boqol qofoodaa wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dowlad goboleed ha ahaada ama dowlad federaal ha magacaawdo ama maamul goboleed hadda ayaa sameynayaan ka nim aan ka nim kasoo guurnay waxaan u soconaa dadka dowladaha hoose ee degmooyinka counsilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka soomaaliga ah inuu doorto ou sanduuq cod ugu ridaan rabnaa